si dadban iyo si toosaba dad badan oo ku tiirsan xoolaha noolka ganacsigooda ayaa dakhligooda uu kor u kacay toddobaadkii ugu dambeeyey camirnaanta sayladu waa mid u gaara xilliga moosinka xajka sannadkanna tobankii cisho ee hore ee habsaamay ayaa keenay in shaqadu ay culays badan yeelato gaadiidku ay laba noqdaan shirkadaha ganacsiga ee xoolaha ka ganacsadaana ay afar laabaan ama laban laabaan shaqadooda iyagoo ku dadaalayeen xoolaha ugu badan ee laga rabo in laga dhoofiyo dekedda magaalada berbera aanu neef ka dhirmin ama aanay waxba ka habsaamen le waa wado baabuur weyn oo xamuula waxa uu iiga warramay dareenkiisa lol baan imaka intiin soo qaaday weliba maalina waan ka joogay anugu imaka suuca buu socdaa intii markabkii hawshiisa dhammaatay ee la dejiyey shaqadii aad bay u diirtay xoolihii waa la iibsaday xoolihii seelidii aad baa loo keenay dee wanagaa dabaydaa waxaad ka warrantaa lowrku imsada sidaa imsa neef imaka afar boqol baan sidaa neef waxaan la shaqaynaya inanka krishbawe gaariga la socdaa inla xaraasoo isna xoolaa eegayo xaraasaya saddexdaasaan ku saarannay ma is tidhaahdaa bisha xajka ama moosika xajku waa bishaynu lagu camiraye weliba gaadiidkiinaa waaweynay haa waa bisha qulada aanu shaqada aragnaba waxaan kale intan waanu taaganay ilo weli baanu dekadda ka raajicinaa laakiin detan waan u noqonaa imaka ma dega xitaa ka xaadhi maayo imaka ma baktiyanaya intaan naaftada ku jiro maan taaganay waan noqonayaa toos haddii adhigii oo joogaan u tagana waan soo rarayaa haddii kalena salaadaan soo raraya markaa kambani baad u shaqaynaysaa mise adigu saylada adhigaas shumad qaada maya inta badan anigu kambaniga usoo qaada adhiga oo waa shirkadda cali nabadiid reer nabadiid shirkadooda wey inta badan talaan usoo qaadaa laakiin markaan anagu tagno kolba adhigii diyaarka ah haddii u kala istaago ka kale taagan baanu qaadaynaa mar walba xoolaha waanu soo qaadaynaa cid ma kala lahaa urkii maxaad ku qaadaysaa hargeysa ilaa berbera matala dee mar waxaan ku soo qaadnaa toddoba kun mar lix kun dee istabista buu soo kacaya kolba sidoo adhigu usoo bato ayuu soo kacay daxaa imaga shirkadu la wada galo intii markabki taagnaa aad buu noogu hooseeyey afar kumaan maalmihi hore kusoo qaadna intii dambe markabkii lasii daaya xoolii seegadii la keenay ee wixii la iibsaday haddii annagana sixirka waa noo kaca marka adhiga laga dejiyo gaariga waxaa taagan nin sidii dhismaha oo kale kormeeraya oo foormaan ahaan isagu uga mas-uula inuu la wareego tiro go'an oo uu kala xisaabtamayo wadaha baabuurka si isagu uu xerada uu u cabdi waxa uu halkan sitaa qalin iyo buug waxa uu marka hore tirinaya tirada xoolaha waxaana marka uu siga tiradooda uu ku wareejinayaa buug khaalid waa nin dhallinyaro ah oo baabuurka dushiisa saaran waxa uu xil saaran yahay saylada xoolaha ee adhiga laga qaadayo ilaa iyo xerada magaalada berbera ee maxjarka uu ku wareegaya adhigu in aanay waxyeella soo gaadhin oo aanu neefqabatoomin ama aanay laguhu meel la gelin oo aanay waxyeella soo gaadhin dhaawacna aanu gaadhin adhigaasi labiyo toban dollar ayuu qaadanayaa marka ay gaadhaan magaalada berbera cali maxamed xasan cali nabadiid waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda naciim ee ka ganacsato xoolaha nool waxa uu sharaxay camirnaanta saylada iyo isku xidhnaanta dhaqaale ee xoolaha noole ay sameeyaan marka ay dhoofayaan wallaahi xooluhu dhowr nooc bay u dhoofaan adhiga gawraca ah ee sayladaha sacuudiga qabanaya wuxuu ka bilaabmayaa lixdan ilaa shan iyo lixdan lix iyo lixdan waa inta udhexaysa qaar lix iyo toddobiyo lixdan gaadhana waa jiraan laakiin adhigan kale ee qabanaya isna waxaa jira gisaara oo adhig laqala ah oo isaga laftiisa sacuudiga loo dirayo kaa laftiisuna waxa weeye oo yamanna loo diro cumaan loo diro adhigaasaa sarreeya kaasina waa ilaa siddeetan iyo wixii ka sarreeya ilaa sagaashan inta udhexaysa adiga muhiimaddiisu waa kan xashka u dhoofaya oo kaas waa lixdan ilaa shan iyo lixdan qiimo fiican ba utin marra waxda waayo dee waxa weeye wakhtigan kale adhiga waxaa laga yaabaa in yaroo kooban oo adhigan gisaarka ahun baa laga iibsada laakiin imika adhigii oo dhan baa soconaya neefkii laba jirka ahaa saddex jirkii nooc walba waxba la kala eegi maayo ugu dambayn dareenkaaga adiga oo adhigabaad xoolaad ka ganacsanay kambani baad marka laga yimaado ilaa inanka adhiga la socda ilaa maqaaxida xoolaha qof kasta gaadhigu istaagay ilaa waddadii oo camiran oo tuulooyinkai dhex oo dhem dareenkaa ka warran dareenkaas waxa weeye muhiimad gaara buu leeyahy horta wixii o dhan baa dhaqaaqay waxaanad ku darin shidaalkeennii fadhiyey imika haamuhu gaadhi waliba kii ilaa ka soo qaadayey meel fog ilaa beledweyne ilaa meed kasta shan foostuu qaadanaya waxa weeye wax walba cajaladi way wareegtay shaqaalihii baa wareegaya gawaadhidii baa wareegtay cashuurtii dawladdaa laga helay wax waliba dee way way way wada dhaqaaq marka waxa weye haddaad maanto kale imika haddaan burca ka soo galay haddaad arki lahayd maanta siday dee saxmaddu ahayd iyo gawaadhidiisu afartii habeennimo adhiga ayaa la soconaya oo la dejinaya khadar maxamed cakule v o a hargeysa